maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa maanta xukun ku riday soddon iyo lix ruux oo ajaanib ah kuwaas oo loo haysto eedo la xiriira inay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen xeebaha soomaaliya maxkamadda racfaanka oo hore u soo aqbashay qodobo ka mid a racfaankii ay soo qaateen ayaa laba xilli oo kala duwan dhegaysatay dacwadda loo haysto eedeysanayaashan ajaaniibta ah waxaanay maanta ugu dambeyn ku xukuntay midkiiba lacag dhan labaiyo toban kun oo dollar iyadoo sidoo kalena ay maxkamaddu xukuntay in lala wareego labadii doonyood ee ay wateen kalluumaysatadan ajaaniibta ah sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir siciid cali maxamed siciid gure maxkamaddu waxa ay ku heshay eedaysanayaasha magacyadooda ay soo xustay dembiyada ku xusan qodobada toddobaatan iyo labo faqradiisa koowaad iyo afaraad ee xeer nambar sideed ee soo baxay labaatan saddex iyo labaatan iyo qodobka boqol labaatan iyo sideed ee isla sharcigaasi maxkamaddu waxaay ku xukuntay mid kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha ay magacyadooda soo xustay ganaax lacageed oo dhan saddex boqol labaatan iyo lix milyan afar boqol oo kun oo shilin soomaali ah oo u dhiganta labaiyo toban kun oo dollar wadabta lacagtaasina waxay noqonaysaa afar boqol soddon iyo laba kun oo dollar waxayna u xukuntay in dowladda soomaaliya la wareegto labada doomood ee kale ah arsalan iyo bulishistan labaatan iyo dhammaan qalabka saaran doomahaasi iyo qarashka kalluunkii saarnaa ee horay loo iibiyey maxkamaddu waxay xukuntay in qarashka ku baxay labada tarjumaan ee maxkamadda gobolka iyo tarjumaankii maxkamadda rafcaanka lacagihii ku baxay in laga jaro qarashaadka maxkamaddu ay xukuntay in lala wareego xukunkan waxaa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay soddon iyo kowdii bishii toddobaad laba kun labaatan iyo saddexda ciddii aan ku qancin waxaa u furan cabasho waafaqsan sharciga eedeysanayaashan ayaa horay xukun waxaa ugu soo riday maxkamadda gobolka banaadir iyadoo ku xukuntay midkiiba kow iyo toban kun oo dollar iyo soddon kun oo magdhow ah oo ahayd khasaare soo gaaray doonyihii ay wateen ciidamadii badda soomaaliya xilligii soo qabashadooda xukunka maxkamadda racfaanka ay riday maanta ayaa waxaa muuqatay in lacagtii kow iyo tobanka kun ahayd ay ka dhigtay midkiiba labaiyo toban kun oo dollar waxaanay maxkamaddu meesha ka saartay soddonkii kun ee magdhowga ahaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho